sii maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee ka socday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo dhawaan ay hekisay xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ku adkeysteen ergooyintii odayaashii inay shirka ay wadaan sida ay tahay maalintii khamiistii amiso dhaafna waxay ku ballansanayeen odayaashii ergooyinka inay doortaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya balse taasi way dhici weysay guddigii doorashada ayaa dib u dhigay doorashadii khamiista la filayay inay dhacdo ilaa iyo siniinta oo ku beegan beri dambe maantas shirkii laisugu yimid ay isugu yimaadeen kalfadhigii ergooyinka iyo odayaasha ayaa shir guddoonkii shirka suldaan buuxb waxa uu iclaamiyey in muddo sideed maalmood lagu sii kordhiyey doorashadii ka qabsoomi lahayd koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo xarunta gobolka bay way ka biyo diideen ergooyinkii odayaashii qaarkood waxayna sheegeen inay ka maqan tahay lacagta iyo xitaa xuquuqda ay u lahaayeen oo ay hoteelada ay ku seexanayeen iyo cuntooyinkooda intuba sidaasi ay tahayna aysan qaadan doonin in muddo kordhin la sameeyo ayna sheegeen guud ahaan ay sabab baxeen shirkii maamul sameynta saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya waa kan waa kan mid kamid ah ogaasyada beelaha digil iyo miriflo bal adigoo ku bilaabaya saacada iyo waxaad ka cabanaysaan magacayga waa ugaas axmed xaaji xasan waxaan ka cabanaynana waa sida hore kuugu sheegay master maxamed abdicasiis waxaa jira walalle xoogo xuquuqdii ergada lahayd oo beryahan muddada laysa dhex marayay sidii lagu heli lahaa guddigii farsamada hore u waday intaan la dooran guddiga doorashada qabanqaabada madaxweynaha ayaa waxay noo sheegeen in la heli doono rag oo weliba ka tirsan hay-adaha u shaqeeya xuquuqdaas noo xilsaarana maraan anagu shir la yeelno waxay nagu dhaheen isbuuc isbuuc ama shan iyo toban beri kadibaa loo bixinayaa ummadii wax la siiya ma lahan ragga qaarkii musaafir weeyaan meel dheer bay ka yimaadeen hotel ay seexdaan hadde kolba daaway rabaan inay rabaan ku filan